hadalkaas hadal yaab la weeye waxa weeye dowladda etoobiya waxaan ka sugaynay wadahadal daacadnimo ku dhisan oo run ah shacbigan shacbi la haysta weeye hantida etoobiya anagu lama lihin baawarkana lama lihin ummad waxaan nahay la gumaysanayay muddo dheer dagaalo badan soo gashay xasuuq badan loo geystay marka waxa weeye dood weyn baan ka qabnaa arrintaa mana aqbalayno shacbiga soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa soomaali baa iska leh hantidaa soomaali baa iska leh wadahadal baan diyaar u nahay laga galo arrimo waaweyn oo ay katalinta iyo hantida iyo dastuurka etoobiya iyo iyo awood qaybsiga iyo waxyaabo badan luqadda yadu way ku yarsan tahay etoobiya qolada saddexaad baa nahay xagga tirada dhulka qolada labaad baan nahay qolada keliya ee la odran karo waa la gumaystaa haddii kulli muxuu ahay halbeegyadao dhan lagu dheeririyaa nahay marka hantida soomaalida shan bay kuleeyihiin iyo bahashii biyaha naga dhulka naga ku jira anaan weli yeelanin laakiin dhulkan iyo hantida ku jirtaba soomaali baa iska leh laakiin ra-isul wasaaraha etoobiya wuxuu leeyahay waddan quraynu nahay wixii soo baxa ee waddankeena kasoo baxa waana ka wada faa'iidaysanaynaa hadday noqon lahayd bun hadday noqon lahayd biyaha etoobiya dhulka biyaha badan in si guud looga faa'idaystuu ka hadlaya ma kuu muuqata arrintaa dal quraynaana waa lagu heshiiya yaa isku ogolay dal etoobiya yaa la dhahaa yaa etoobiya samaystay abasiinaya yay ahayd yaa hogaaminaya awoodda see loo qaybsanaya taariikhda qoran maxay tahay luqadda rasmiga ayaa leh culturka etoobiya waaye identityga uu tilmaamaya etoobiya yaa leh yaa ku sheer gareeya baawarka yaa haysta soomaalida doorkey ku leedahay boqolaal saalood baa jira etoobiyaaynu nahay dal quraan nahay afrikaan nahay oo kaleba iska yidhaahdo weye marka waxa weeye arrintan dhibaatooyinka etoobiya haysta ee dadka soomaaliyeed qadiyadda soomaalida ogaadeenaya ay kamid tahay in run si run a loo wajaha weeye in indhaha laga dhaliyo ama laismomoogeysiiyo ama ereya macmacaan tbelafta waad garanaysaa sagaashan sagaashameeyadii ereya macmacaan bay ku bilowday kadibna waxay bilowday inay muxuu ahay shacbiga soomaaliyeed xasuuqdo ummadaha kalena ay addoonsato marka dal qurana waa in lagu heshiiyo afka iyo calanka iyo taariikhda iyo maabka etoobiya heshiis laguma wadaha dowladda etoobiya waa inay runta waajahdo in la isdiidan yahay ay qiirato goorta hore oon heshiis lagu ahayn arrintan annagu haddaan soomaali nahay wax gooni aan tirsanaynaa magdhow gooni aan etoobiya ku leenahay ay katalin baan u baahan nahay dad laga faquuqay etoobiya hantideeda iyo dowladnimadeeda iyo calankeedaan nahay dad loola jeedo ama lagu wajahay in in la fogeeyo yaan nahay marka shan baad ku leedihiin iyo dadka waan wada leenahay kuma filla arrintaasi wa waa gartay madaxweynaha maamulka kilalka shanaad ee soomaalida iyo ethoobiya ka dhisan cabdi cumar waxa uu maruu ka hadlayay arrintan hore uu yidhi in boqol kiiba afartan ay leeyihiin dadka deegaanka oo dabcan soomaalida ula jeeday haddii shidaal uu kasoo baxo meel oo sharcigaana sharci ethoobiya ka jira uu yahay ma la qabtaan fikirka annagu lama qabno waxaan qabnaa hantidan boqol kiiba boqol soomaali baa iska leh goorma etoobiya looga yeero etoobiya xoog bay nagu qabsatay siday rabaan in lagu wada joogo xoog maqori caradi baa nalagu haysanaya dadka soomaaliyeed waa inay sayid ka noqdaan gurigooda hantidooda go-aankooda siyaasigaa dhaqankooda taariikhdooda iyo jiritaankooda waa inay iyagu sayid u noqdaan sayid ka noqdaan waa in loo yeeriya ma ah ma aqbalayno wa waa gartay sanadii labada kun iyo toddobadii caddaani ciidamo ururka ka tirsan onlif ayaa shineys baarayay shidaal ka baariyey bariga ethoobiya weerar u geystay ujeedaduna dabcan waxay ahayd inay waxa maanta aad ku doodeysa maaragta markaana aad ku doodeyseen ra-isul wasaaraha ethoobiana waxau sheegay in sheegashada khayraadka iyo waxa ethoobiya kasoo baxaa ceed gaara sheegataa dagaalo iyo halisun bay dalka ethoobiya usii horseedi karaan sideeda kula muuqataa in lagu gaari karo heshiis wax soo saarka iyo khayraadkana laga wada faa'iidaysan karo
horta hore waa in wada hadal rasmi ah dadka soomaaliyeed oo onalf matelayso lala galo arrimo badan baa iskor saaran katalinta midka saaran waxaa saaran magdhow baa saaran dad la gumaystaan nahay marka waa inay dowladda etoobiya aqbasho in dadka soomaaliyeed xoog lagu haysto oo qadiyadooda iyagu ay ka taliyaan in si rasmi ah oo daacadnimo ku dhisan looga wada hadlo yaan ogol lahay dastuurkan etoobiya u yaala t b lf baa xarxariiqday kii ka horreeyey mugisa yeeriyey kii ka horreeyey xaylasalaasa yeeriyey dadka soomaalida door kuma leh marka waa uu loo talinayaa taasi ma shaqaynaysa waa tii soomaali ka dagaalantay ee geeska africa u gubtay ee la degilaa yahay xudunta khilaafaadka geeska africa waa qadiyada ogaadeynaya indhaha in laga laliya maaha been in laysku qanciya maaha hees iyo ereyo qurux badan kuma filla arrintaas dadka soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa halgan gominadonaan ku jiray inaan si midaysan u waajahno marxaladan ay u baahan tahay